aniga iyo wafdigii ila socday anigoo matalaya waxaan ka mahad celinayaa soo dhoweynta diiran ee ay muujiyeen walaalahay reer caabudwaaq oo aan aaminsanahay oo aan aaminsanahay inay tusaale u tahay rajada dalkeenna uu leeyahay iyo dowladnimada mustaqbalka dadkii soomaaliyeed ee maanta isku soo baxay oo saacado badan taagnaay qorraxda oo u taagnaa inay annagana soo dhoweeyaan waxay u taagnaayeen inay dareemayeen in dalkooda ay rajo ka jirto waxay muujiyeen jacayl ay dalkooda u qabaan waxay fariin u diraayeen madaxdooda oo ah waxa ay shacabku ka filayaan waxay sawiraayeen iftiinka mustaqbalka waxay noo sheegaayeen inaanay qabiil iyo qoloqolo cidna ku soo dhoweynayn laakiin ay ku soo dhoweynayeen qarannimo ma garanayo tusaale iyo fariin ka xoog badan oo qof soomaaliya oo siyaasi ah ama mas-uul ah loo diri karo oo ka xoog badan in gabdho iyo wiilal yaryar oo aan qaangaarin iyo kuwa qaangaaray oo aan weligood arag ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama wasiir taagnaa qorraxda iyagoo ka ilaalshanaya dowladnimo iyagoo dareensan haddii ay wiilashaas iyo gabdhahaasi garteen in mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay dowladnimo ka madax bannaan qabiil iyo qabyaalad waxaan ugu yeerayaa qof walboo ilaahay u dhiibay mas-uuliyadda soomaaliyeedna inuu fahmo in sida keliya oo mustaqbalka carruurtaas wax looga qaban kara inay tahay dowladnimo dadkii caabud waaq isugu soo baxay waxay annaga noo dhiibeen fariin culus fariintaasi waxay ahayd haddii aan shaqaynaynay inaan shaqadeenna sii laba jibbaarno haddii aan marmar haddii aan marmar niyad jabsanayn ama daal arkaynay inaan aragno wejiyadoona aqbalnana inay shaqo noo dhiibteen fariinta ay noo soo direen waxay ahayd waxaan idinku aaminay mas-uuliyaddiinnii mas-uuliyaddii dalka bannaankaan idiin soo istaagnay si aad ummadda soomaaliyeed dhibka uga saartaan tusaalihii maantayna loo kaga dhiibay caabud waaq wuxuu wax ka tari doonaa dowladnimada mustaqbalka anigoo aada ugu faraxsan in wakhti kooban gudahood aada muujiseen xilkasnimadaas iyo dowlad jacaylkaas ayaan haddana rabaa inaan idiin sheego cabudwaaq waxay qayb ka tahay galmudug galmudugna waxaa hor taagnaa caqabado wakhtiyadii lasoo dhaafay dowladda federaalka oo aniga iyo madaxweynuhu aan horjoogayaasha ka nahay waxaa ka go-an si hagar la-aan ah in dhidibada loo aaso galmudug dhammaystira waxgaradka odayaasha dhaqanka gabdhaha soomaaliyeed aqoon-yahanada dhallinyarada iyo dadka reer caabud waaq oo halkan isugu yimid marka waxaan leeyahay haddii aad hal gacan kula shaqaynayseen dhisidda dowlad goboleedka galmudug laba ka dhiga sababtu waxay tahay dowladnimadii maanta aada muujiseen galmudug oo dhan ayaa looga baahan yahay waxaana aaminsanahay inaad wax weyn ku tari kartaan geedi socodka dowladnimada galmudug ay rabtay inay u hana qaado halkan waxaan u nimid inta aanan gaarin go'aanno masiiri ah oo taabanaya mustaqbalka carruurta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug inaan marka hore aqbalno inaan dhegaysanno talooyinka dadka ay saamayn saamayn doonto go'aanada aan gaarayn sidaas daraaddeed ayaan uga soo bilownay dhuusamareeb waan soo marnay cadaado waan caabudwaaq caawa u joognaa waan meelo kale sii mari doonaa si aan u dhegaysanno talooyinka dadka soomaaliyeed ee reer galmudug oo ku aadan fikirka ay ka qabaan qaabka ugu fudud oo loo dhammaystiri karo heyrkalka dowladnimo ee dowlad goboleedka galmudug dalka soomaaliyeed oo dhan wuu isku xirxiran yahay dowladnimadana way hana qaaday laakiin si dowladnimada loo daadejiyo waa in dowlad goboleedyada la xoojiyo dowlad goboleedkuna ma ahan magaalo madaxda dowlad goboleedka waa degmooyinka waa tuulooyinka waa in dadka soomaaliyeed la dareensiiyaa dowladnimo waa in annagana lala xisaabtamaa madaxda dowlad goboleedka lala xisaabtamaa madaxda degmooyinka lala xisaabtamaa madaxda tuulooyinka lala xisaabtamaa isla xisaabtanka dhabta ahi waxa uu yahay in shacabka soomaaliyeed degmo magaalo madax iyo tuulo dibad iyo gudo ay la xisaabtami karaan madaxdooda sababta aan u aaminsanahay marka inay rajo jirto waxay tahay dadka caabud waaq isugu soo baxay kuwa dhuusamareeb isugu soo baxay iyo kuwa cadaada isugu soo baxay waxay u soo baxeen dowladda soomaaliya ee uma soo baxeen xasan cali khayre macnaheedu waxay tahay markaa macnaheedu waxa ay tahay marka reer caabud waaq dalkeennu waxa uu ku dhowaad soddon sano ku dhowaad soddon sano ku dhex jiray caqabada dhig badan oo uu la kufaakaca dhacay in laga saaro waxay rabtaa in la geliyo xoog aragti dheer iyo maskax caafimaad qabta waxaan kala dooranaynaa inaan u dhaqanno sidii hore oo ku salaysneyd aragti gaaban nin jeclaysi dangaar ah iyo si ka duwan oo nagu ridaysa dariiqa aan kula noolaan karno qarniga koob iyo labaatanaad kaasoo macnaheedu ay tahay inaan aqbalno in laysla xisaabtamo annaguna aan nahay adeegayaasha shacabka soomaaliyeed in aan dalka madax ka nahay macnaheedu ma aha inaan mulkiilayaal nahay dalka inaan madax ka nahay macnaheedu waxay tahay inaan mas-uuliyiin nahay nalala xisaabtamo macnaheedu waxay tahay macnaheedu waxay tahay in dhaqankeennu uu ku salaysan yahay sida gabadhii iyo wiilkii bannaanka caabud waaq maanta taagnaa go-aanka annagu aan gaarno uu saameynayo laakiin haddii go-aanka gaar aan gaarayno aan ku fiirino indhaha siyaasiyiinta ama afarta indhaheennu ay qabtaan waxaan u dhaqmaynaa si aan ahayn sida ay dadka soomaaliyeed oo qoraxda noo taagnaa noogu dhiibteen mas-uuliyadda dowladnimadu waxa ay tahay gacan gacan la kor saaray buluketi buluketi la kor saaray taaka meel taallay oo taako kale lagu daray qof qof khalad ka celiyey qabiilka waan iska daynay cadaaladda waan aqbalnay aragtida gaaban oan ku bedelnay aragti fog dowladnimadu waxa ay tahay shacabku inay aqbalaan iyaga inaan u shaqayno hurdadana ay ka kacaan dowladnimadu waxa ay tahay in mustaqbalka dalkan la gaarsiiyo in wiilashii iyo gabdhihii bannaanka taagnaa mustaqbalka iyaga codkooda ay dhiibtaan si ay noqdaan kuwa annaga noola xisaabtami lahaa waxaan aad mar kale uga mahad celinayaa sida diiran oo aad noo soo dhoweyseen haddii mararka qaarkood reer caabud waaq aad dareentaan ama la idiin sheego caqabadaa jira in caqabada jiraan mararka qaarkood waxay ka mid tahay dowladnimada laakiin labaatankii sanooo lasoo dhaafay marka lagu qiyaaso maanta meesha aan taagannahay waxaan aagan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed inuu u baxaayo iftiin iftiinkaas in kulli shacabka soomaaliyeed la wada gaarsiiyo gacan walba ayaa loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed hurdada ka kacaan waa mahadsantiin reer caabud waaqu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu